الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii qawaacid ulusuul gaar ahaan sunnada ayaan ku dhex jirnay oo daliilka labaad ee muttafaqa ah mutawaatirka xadiidka ayaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay hadalka uu sheikhu yidhi wa hayruhu hayrulmutawaatiri hayruhu mutawaatirka damiirku u laabanaa hayrulmutawaatiru noqonaa ee mutawaatirka laba u qaybsamaya maahan sida oo shaarixu uu u cabiraya maahan ee waxay tahay wakayrulmutawaatiri sidaasaa sawaab ah waana sida shuraaxda kale iyo ay caddeeyeen waana sida daahirka waafaqsan ee maaha mutawaatirkiia laba loo qaybinaa midna cilmiyuu ku faa'iidayna mujaradkiisna midna daliil khaarijiyuu ku faa'iidayna maaha ee waxay tahay mutawaatirku bimujaradihi uu ku faa'iidaynaa cilmiga laakiin xadiidka soo socday aaxaadka wuxuu ku faa'iidaynaa cilmi qaraa'in inuu helo haddii kale danni raajixa ayuu faa'iidaynaa saas weeyaan waalcilmu cilmiga cilmiga alxaasilu ku soo xasila bihi bilmutawaatiri daruuriyun weeye cilmiga laba loo qaybiya cilmi daruuriya iyo cilmi nadariya cilmi daruuriya cilmi daruuriya iyo cilmi yaqiiniya una waa isku mid haddii laydhaha cilmi daruuri ah iyo haddii laydhaha cilmi yaqiini ah ama cilmi qadci ah marka daruuri iyo qadci isku macnaa loola jeedaa waxaana loola jeedaa maa laa yaxtaaju ilaa nadarin wastidlaalin wax aan u baahnayn nadar in la fiirfiiriyo oo asaaniidda la fiiriyo la baxhiyo nadarka waxaa loola jeedaa baxhul asaaniid waa waxaan u baahnayn asaaniidda in la baxhiyo aan u baahnayn ee qofku horayba uu ka qadcinayo ka yaqiininayo uu ka yaqin haddeer in afar imaam ay jireen imaamu abu xaniifa imaamu maalik imaamu shaafici axmed ibnu xambal war hadda sanad bal inay jireen sanadkooda ha la fiiriyo la dhimaa waa arrin iska qadci noqotay marka sidaasaa la yidhaahdaa mutawaatirka cilmiga uu faadinayo daruuriga ah waalcilmu cilmiga alxaasilu ku soo xasila bihi bilmutawaatiri daruuriyun waa mid daruuro loo nisbay daruuri waxaa leedahay qofkaa ku qasban isagu xataa naftiisa kama difaaci karo cinda alqaadii qaadigii agtiisa ayuu daruuri ka yahay qaadiga abiyacla agtiisa waana sida jumhuurtu qabaan qaadiga agtiisa qaadi haddii la itlaaqo waan soo sheegnay oo kutubta xanaabila lagu itlaaqo waa abuyacla waa abu yacla wa nadariyun wa nadariyun waa cilmi nadar loo nisbeeyey cinda abilkhadaab abilkhadaab oo asna waxa weeyaan culimmadii xanaabilada ka mida wuxuu leeyahay cilmi waa faa'iideeya laakiin cilmigu waa nadari waa nadari marka cilmiga waa nadari marka uu leeyahay wuxuu leeyahay laba shayuu ku xihan yahay cilmiga mutawaatirka in cilmi uu faa'iideeyo oo la qadciya laba shay ku xidhanta koo marka horayda qofku waa inuu og yahay wixii sanadka nuucaana ku yimaadaa inuu faa'iideeyo cilmi waa inuu aqoon u lahaa wixii sanadka nuucaana ku yimaada ee sanadka mutawaatirka oo ah cadad oo kafiir ah oo tuxiilu alcaadatu tawaadu'ahum wa tawaafuqahum cala alkadib waa inuu aqoon u leeyahay waa koow taasuna nadar ay ku imaan kartaa wiil tan labaad waa inuu ogaado khabarkaanu inuu sanadkii ku yimid cilmiga faa'iide jiray oo sanadkii uu noqday sanad kafiir ah waa inuu noqdo labadaas muqadimo marka la helo kadib ah cilmigu imaana labadooduna nadari u baahan yahi sidaasuu leeya abulkhadaab laakiin markaas labada muqadimo ka dambayda inuu qadci noqonayo diidi umaa cilmiga mutawaatirku faa'iidaynayo marka wuxuu leeyahay waxaa ka horeeyey marka uu cilmigan faa'iideeyey laba muqadimo muqadimada koowaadoo ah qofku inuu ogaado wixii ay wariyaan jamaaca oo kafiiruun ah oo caadadu mustaxiil ka dhigayda inay been isku waafaqaan in arrinkaasu cilmi faa'iideeyo daruuriya waa inuu horay oqoon ugu lahaa labo waa inuu ogaado khabarkan cadadkii sifaadoodu sidaas aheed inay wariyeen waa inuu ogaado cadadkii oo wixii ay wariyaan uu noqonayo qadciga inay qabarkan wariyeenna waa inuu ogaado labadaas marka uu ogaado kadib ayuu soo xasilayaa cilmiga qadciga cilmi qadciga marka ahlucilmiga gabal ay yidhahdeen waa iska lafdi khilaaf sababtoo ah culummada leh wuxuu faa'iideeyaa khabarka mutawaatirkaa cilmi daruuri ah ma diidayaan in labadaa muqadimo ka horreeyey oo marka koowaad qofku uu ogaado wixii ay wariyaan jamaaco fara badan oo aysan dhici karin inay been isku waafaqaan inuu cilmi faa'iideeyo qofku marka hore inuu ogaado kadibna uu ogaado khabarkan maalan khabar akhbaarta ka mida inuu sanadku ku yimid uu yahay sanad mutawaatira labadaas marka diidi mayaan ma diidayaan asna diidi maya abulkhadaab labadaas marka la ogaado kadib in cilmigu noqonayo daruuri idan marka waa iska lafdi yidhahdeen khilaaf waa iska lafdi ahlucilmiga gabaleen lafdi maana waxay yidhaahdeen dadaanba waxaas oqoon ayuu u xasilaa cilmiga daruuriga ha caamo aan waxba oqoon ayaa fiiri haddeer oon sanad iyo mutawaatir xaal la yidhaha xataa aan fahmi karin aa agtooda qadci uu ka yahay akhbaarta mutawaatirka in badanoo ka mida oo hadda maalan inay jiray a'immada afarta ahaa in jirto magaalo maka la yidhaahdo dadka caamada muslimiinta qadci agtooda ka bal gaalada agtooda in badanay qadci ka tahay magaalo maka la yihahdo inay jirto magaalo maka almukarama la yidhaahdo oo muslimiintu sanadiiba mar xaj u aadaan in badan oo ka mida kafarada oo nasaarada ka mid ah qadci agtooda ka tahay sanad iyo midnayma yaqaaniin culimmada marka dhahayda daruuriyuu faa'iideeya nadarina ma ahan waxay leeyihin dadaan ehelba u ahayn nadar iyo istidlaal ayuu u soo xasila cilmigan marka waana sida jumhuurtu ay qabaan oo ah mutawaatir cilmi daruuriyuu faa'iideeyaa nadarin maahan wamaa cadadaad ku ride maaba wamaa cadadkii afaada faa'iideeyey alcilma cilmi fii waaqicatin dhacdadana ku faa'iideeyey walishaksin qofna u faa'iideeyey biduuni qariinatin qariina la'aanna u faa'iideeyey afaadow cilmigii waa faa'iidayna huwa cadadkaasu fii khayrihaa dhacdadaas qayrkeed ow lishaksin aakhara ama qof kale siladaana waxay tahay haddii cadad ay wariyaan khabar tusaale soddon qof ayaa waxay wariday khabar ninkii camaraha waa dhintay ay yidhahdeen ama ninkii saydaha waa dhintay soddonaa wariday maanta waxa weyan meeluu ku dhintay ninkan zayda marka camara sheega warkii markaasu qofaa kuu yimid markaasuu ku ninkaas tegi zayd haddana mid labaadaa ku yimid ku yidhi zayd waa dhinta allahu naxariisto hadhowda maraya mid kale ku yimid anaa wax ka soo aasay mid kale a yidhi dadkii agoontii uu ka dhintan soo booqanaynaa zayd soddonay gaareen tusaale qabarkaas agtaada muxuu ka noqonaa qadci qof kastoo u sheegaanna qadci wagtiisa ka noqona wa sidaasoo kale hadday khabar kale sheegaan oo arrintaas haddana maalin kale soddon nuucaasoo kaleahu ay sheegaan ama soddonkii laftirkoodii ha ahaadeen ama soddon kale ha ahaadeen oo nuucii oo kalea hadday khabar kale haddana maalin kale sheegaan sidii kale qadci u faa'iidayna hadday adigay kuu sheegeenoo oo faaraxahe geedii hadday u sheegaanna sidii kale qadci ugu faa'iidayna marka cadadka ayadoo wax qariinaahu la xidhiidhin hadday cadad khabar sheegaan khabarkaas ay sheegeenna uu qadci noqdo daruuri noqdo haddow markay sheegaan khabar kale sidiioo kale uu daruuri u noqona hadday camar u sheegaan hadduu qadci u noqdo hadhow markay u sheegaan cabdiraxmaanna qadcigu u noqona waa intaas laakiin shardi maxaa ah waa inaan qofkaanu waxa uu qadciga uga dhiga waa inaysan qariino ahayn hadday qariino tahay waa ka duwanta tusaale waa shalay masalaan sheegnay laftigeedaan ku celaynaa dhowr qofaa soo tageen oon dhammayn cadadkii mutawaatir waa saddex labo oo kaleeto waa saddex labo oo kaleeto markaasay intay zayd u yimaadeen ama qof u yimaadeen waxay yidhaahdeen ninkii zayd ahaa waa dhintay camarna waa guursaday ay yidhaahdeen ninay u yimaadeen markaas yihahdeen zayd dhimay waa saddex qof ama waa laba qof zayd waa dhintay camarna waa guursaday laba ninay u sheegayaan meel fadhida labada nin oo ay u sheegayaan mid ka miduhu zayd shalayuu ogaa markuu gaarigu la rogmaday kadibna isbitaalku ku soo boqda isagoo nafku dhowra camarna wuxuu ogaa isagoo alaabtii arooska gadgaday uu arkay qofkaas marka laba qofa u sheegtay agtiisa maxay arrintaasu ka noqone qadcigay ka noqone qadcigay ka noqone laakiin qofka kalean warhayna warmoogaha ee laba qof u sheegtay arrintaas hadduu labada nin ruulowyaal ku yiqiin agtiisa xoog badanay ka yeelanay laakiin qadci kama ahano sida kaas uu u noqday u noqome marka qabarkan muxuu ninkaanna ugu noqday qadci ninkaanna danni gaaliga ugu noqday qariinaa la socotay qarina la socoto midna horaya wax ugu horreeyeen midna arrintu hadday ku cusubta taasoo kale marka hadday qabar kasta oy wariyaan qadci iska noqon ma maxaa yeelay ninkan waxay qadciga ugu noqotay qariinaday ahayd haddow hadday arri- arrin sheegaan kale oo ay u sheegaan isla ninkii hore qadciga u noqotay laakiin arrintaas arrinuu warmoog ka yahay ay ahayd agtiisa qadci ka noqome la dhihimaa waata mutawaatir marka kaasoo kaleeto qabar alla qabarkay sheegaan qadci iska noqoma maxaa yeele markaan horeu qadci u noqday wuxuu qadciga ku noqday qaraa'inta markaasuu yidhi fiiri wamaa cadadkii afaada faa'iideeye alcilma cilmi fii waaqicatin dhacdo ay ka warrameen ku faa'iideeye walishaksin qof u faa'iideeye biduuni qariina iyadoon qariina la socon day qariina la socoto waa masalo kale oo waxa weeyaan mar walba qadci iska noqome ila marka qariinadaana qadciga keenteen biduuni qariina wixii qarila'aan cadadoon ta qabar sheega oo arrin ka warrama cilmi faa'iideeye qofna inta u sheega cilmi u faa'iideeya afaadahu cadadkaasu cilmigiiuu ku faa'iidaynaa fii khayriha waaqicadaas kayrkeed ow lishaksin aakhara qof kale markay u sheegaan cilmigii u faa'iidaynaya halkaas waxaa nooga haray mutawaatir waalaaxaadu axaad axaad luqatan waa jamcu axadin sida ajal ajaal axad axaad waalaaxaadu axaad maa khabar weeye lam yatawaatar aan tawaaturin waa khabaraan tawaaturin macnaheed waxaa loola jeedaa shuruuddii saddexda aheed ee mutawaatirka loo soo sheegay shalay mid ka midu waxay ka noqotaa lada axad ee loolama jeedo khabar axad wariyey loolama jeedo waxaa soo gelaya khabarkii oo qariibkaayo hal mid wariyey waxaa muxadisiintu aaday ugu dadaalaan xagga sanadka tusaale xadiidkan haddii nabiga shan saxaabi ka wariday shantii saxaabina toddoba taabici ka wariyeen toddobadii taabicina hal uu ka wariyey oo atbaacu taabiciin ka mid a hal raawiya ka wariyey wuxuu leeyahay toddobadaasa ii sheegeen toddobadaba uu ka wariyey toddobadoodana shanay ka wariyeen saxaabi halkiina tobanaa ka wariday hadhow khabarkaas waxaa laleeyahy waa hariib hal hal ninaa wariyaa laleeyahy meesha ugu yaraa laga soo qabana maxaa arrintaas iyo diqada loogu dadaalaa meesha khabarka wahmigu ka geli karaa la fiirina maxaa yeele toban oo siqaad a badana uma badna inay wahmiyaan ma garatay laakiin halka qof si kastuu siqa u yahay waa wahmi kara waa wahmi kara waa halmaami kara xataa beenadoobay ka suurtowdaan maaha nabi meeshaasay ka qabtaan khabarkaasoo kale waxay leeyihiin khabarkaana hariibaa layidhaha hal raawiyaa wariyey alaleey hariibaa layra alaleey meesha ugu yaraa laga soo qabtaa fiiri haddii maalan khabarkan nabiga waxaa ka wariyey sala allahu calayh wasalam toban saxaabi tobankii waxaa ka wariyey labaatan taabici labaatankii taabicina waxaa ka wariyeen labo tusaale weeye labaa ka wariday labadii waxaa ka wariyey soddon deer hadhow khabarkaas waxaa la leeyahay casiis weeye meeshaas ugu yaraa laga- lagu xukmina isaga dhab halka dabaqo ugu yaraa xukunka iskale maxaa yeele mar walba wax eg diqada loo siina meesha wahmigu khabarka ka geli karo markaasa waxaa la leeyahay khabarkan maxaa la dhaha magaciisa casiis maxaa yeele dabaqadda ugu yaraa maxay noqotay labo haddii dabaqadda ugu yaraato haddana tusaale kale ay saddex noqoto inta kale waxay rabta ha noqoto saddexay noqoto dabaqadda ugu yareen kaasna maxaa laleeyahay waa mashhuur kulligood isku darxay isku yihiin waa- waa aaxaad wey marka aaxaad marka laleeyahay khabarul aaxaad macnaheedu ma ahan hal axadaa wariyey maahan ee waxaa loola jeedaa wax alla wixii shuruuddii oo ahayd saddexda ee mutawaatirka mid ka midu ka maqnaado hadduu ku dhammaado waxaan ahayn xisi haddii waxa weyaan cadadku uu ka yaraado cadadkii oo mustaxiilka ahayd caadadu ka dhigayday kulligood waa isku mid hal shardi haddii la waayo shuruuddii ka mid ah khabarkaas xukunkiisa waxaa la siinaa aaxaad magaciisana aaxaadaa la yidhahda markaasuu yidhi wal aaxaad waxaad maa khabar weeye lam yatawaatur aan tawaaturin waalcilmu cilmi laa yaxsulu kuma xasilo bihi bilaaxaad fii ixda riwaayatayni labada riwaayadood midkood almarwiyati can imaam axmed riwaayada hadduu halkan ku sheego waa un imaam axmed wuxuu ka hadla ila sheekha kitaabka kale waa xambeliye mar haddaad riwaayad ku aragto riwaayad kalea jirto waana imaam axmed waxa labada riwaayaba iskale marka labada riwaayo mid ka mid ah wuxuu leeyahay khabarul aaxaad dhammaantiis danniyuu faa'iideeyaa khabarul aaxaad hadday axaadiista bukhaari muslim ku taal agarkooda weeye dad maqasha khabarul aaxaad waa kuwa bukhaari muslim iyo agarkood xadiidka ugu horeeyaaba ka mido inama alacmaalu binniyaat oo kan ugu dambeeya ka mida soo ma jeedin كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا كمذا مركا أحاديث تاسوطا محي فائديان جماهير أهل العلم وحي مريم ظني فإذا لكن ظني قال الشيء وامحي وظن راجحة وبقول كيف سقاشا إيه سقال إنه سقية والنبي كسقية دو صحيح يهي خاصة ولبا قرائن أي راعدو سيداسو فائدينه oo axadka loo nisbeeyey qabarka dee nabiga loo nisbeeyey haddii saxaabi loo nisbeeyey cidda loo nisbeeyey inuu ka sugan yahay saasuu faa'iidaynaa oo raajax tahay laakiin ixtimaal waxaa ku jira da'iil ah oo aad u daciif ah maxaa ixtimaalka looga saari waayey oo loo dhihi waayey maya wuxuu faa'iideeya cilmi qadciga sida mutawaatirkii oo kale waxaa ugu xoog badan waxaa lagu cileeyey hal shay waxay tahay anna acdala ruwaati alaxaadiid axaadiista ruwaadda warida midka ugu caadilsan يجوز في حقه الكذب والغلط رواده دنكن ugu siqada badan nabiga ruwaada ka soo warida ka dambayda nabigi ka sar asagu nabigu mugta ma wariyo waa laga soo wariyey soo ma jeedid raawi kasta oo iqa ah waxaa bannaanoo dhici karta oon mustaxiil ahayn inuu been sheego waxaa kaloo dhici karta asagu inuusan been sheegin ee uu qaldamay xaa loo leeyahay waaba iqe waa dhici karta waxaa loo leeyahay haddaan nidhaahno ma dhici karto waa mustaxiil waxaa toos uga laasimaya waa macsuum taasaa ka dhalanay ilaa labada saxaba kama dhexey haddaad tidhaahdo qofkan been mustaxiilay ka ta macnaheedu waa maxay macsuumu ka yahay taasuna waa dariiqadii raafidada ahlu sunnuhu ma qabaan cismatul culamaa cismatul a'imma ma qabaan waxay qabaan cismatul ambiyaa taasay qabaan ahlu sunnuhu marka raawiga ugu siqada badan yajuusu fii xaqii alkadibu waalqalad labadu waa ku bannaanyin waa ku bannaanyin marka laleeyahay macnaha waa dhici karta wey waa lagu ogyahay maaha dii lagu ogyahay khabarba lagama qaateen dii lagu malaynaya xataa oo danni qaaliban lagu malaynaya lagama qaateen ee waxay tahay mustaxiil ma ahana loola jeeda idan mar haddii aan nidhi raawiga ugu siqada badan qaladna waa ku bannaanya beenna waa ku bannaanta macnaha caqlan wa sharcan waa ku bannaanta waa dhici kartaa haddaan nidhi khalaas ma dhici karta inaan jasmino oo aan idhahno waa qadciyo waa xaqiiqa nabigu inuu yidhi wuxuu faa'iidaynaa danni raajixa boqolkii sagaashan iyo sagaal waa in nabiga ay ka suganta xadiiska u nisbeeyeen iqaadaas waa in hadday saxaabi u nisbeyn uu ka suganye taasna xuguna ka imaan doona markaas oo daniga raajixa xugunu yeela doona uu kitaabku sheegayo wa huwa ay ana alaaxaad laa yaxsulu bihi lcilmu wa huwa qowlkaas oo ah ana alaaxaad laa yaxsulu bihi lcilmu inaan aaxaad cilmi ku soo xasilayn huwada halkaasa loo celin qowlul akarina ama waxaa loo celin wahuwa qowlkaas imaam axmed maxaa yal laba riwaayaa layidhi soo maahan macnaheedu waa laba qowlo imaamshaafi waa laba qowlo imaam axmed wey marka wahuwa qowlkan qowlkan imaam axmed qowlkan macnihiisu wuxuu yahay ana alaaxaad laa yaxsulu bihi alcilmu waa qowlku waa midkaas marka wahuwa riwaayadan loo celina bimacnaa qowla loogu celina wahuwa qowlkaas imaam axmed qowlul akarina waa culummada inta ugu badan qowlkooda waa culummada inta ugu badan qowlkooda iyo wa mutaakhiri asxaabinaa annaga asxaabteenna kuwooda dambe mutaakhiri asxaabinaa waa xanaabilo xanaabilada kuwooda dambe xanaabiladu istilaaxay leeyihin mutaakhiriin sideed boqol sideetan iyo shan wixii ka dambeeya yidhahdaan mutaakhiriin sideed boqol sideetan iyo shan ka bilow wax alla wixii ka horeeya mutaqadimiina u yihi mutaqadimiinay u yihiin sideed boqol sharxuynu kuu sheegaya masalada sharxuynu kugu sheegaya oo waa kan leh markuu yidhi wa mutaakhiri asxaabina huwa qowlulmutaakhiriina min alxanaabila wa lacala almu'alifa mu'alifka waxaa dhici karta yuriidu inuu ula jeeda almutaakhiriin min dabaqati almutawasidiin mutawasidiinta inula jeedo oo mutaqadimiin iyo mutawasidiin iyo mutaakhiriinay u qaybiyeen iyagu wa huwa fiiri mutawasidiinta kasoo bilow mutaqadimiin waxa u ah wixii afar boqol iyo saddex sano ka horeeya afar boqol iyo saddex sano wixii ka horeeya mutaqadimiin u yihiin wa huwa min sanati arbacamia wa alaaa laga soo bilaabo ilaa amaanimia arbaca wa amaaniin intaas u dhaxayda mutawasidiin u ah marka waa saddex dabaqo wa ilaa haddaan saas la dhihin uu yidhi fa ina almustalaxa calayhi shayga ay ku lagu heshiiyey ana bidaayat almutaakhiriin min sanati amaanimiaa hamsa waamaaniin alhijiriya hijriya laga soo bilaabo wa ra'iisuhum imaamu lmadhab madhabka xanaabiriga imaamkoodii fii zamani alcalaama abulxasan cali bni sulaymaan albirdaawi almutawafaa hijriya markaa saddexdaas dabqay u qaybiyaan xanaabiladu mutaqadimiin mutawasidiin mutaakhiriin marka mutaakhiriinta xanaabilana dariiqaasay mareen oo qowlkaas imaam axmed ayay mareen ayaguna waa sida jamaahiirtu mareen walukhraa riwaayadda kale oo imaamu axmed balaa yufiidu lcilma wuxuu leeyahay qowlka kale cilmiyuu faa'iidaynaa khabarulaaxaadka balaa yufiidu lcilma cilmiyuu faa'iidayna khabarulaaxaad cilmiyuu faa'iidayna riwaayaddaas wa huwa qowlkaasu wahuwadanna iyadan ukhra riwaayaddan kale loo celina bimacnaa qowla loogu celina wa huwa qowlkaas imaam axmed qowlu jamaacatin waa jamaaco qowlkood jamaacadoo min asxaabi alxadiid ahlulxadiidka ka mida iyo waaahiriya jamaaco ahlulxadiidka ka mid ah iyo madhabka daahiriyada oo lisaanu daahiriya ibnulxasmi uu aad ugu gargaaray wey aad ugu gargaaray waxay deliishadeen ayagana xadiidkaana u xoog badan ee bukhaari iyo muslim min xadiid ibni cumar xadiidkaasa ugu xoog badan waxay u deliishadeen khabarulaaxaad cilmigu faa'iideeya oo xadiis muxuu leeyahay wuxuu leeyahay ayadoo masaajidka quba dadku ku tukanayaan salaadii subax aanin u yimid markuu u yimid wuxuu ku yidhi ina nebiya sala allahu calayhi wasalama qad unsila calayhi leyla qur'aanu xalayaa nabigii qur'aan lagu soo dejiyey waqad umira an yastaqbila alkacbata faastaqbiluuhaa xalaan iyagoo salaaddii subax tukanaya u sii jeeda xagga baytulmaqdis iyo waqooyi uu inta u yimid uu yidhi xalaa nabiga qur-aan lagu soo dejiye waxaana la amray kacbade koonfur ujeesta iyadoo koonfuray ka xigta ila kacbadii xagga koonfure ujeesta markuu sidaas yidhi wujuuhdoodu waxay u jeeday shaame fastadaaru ila alkacba halkaas iyo kacbaday u jeesteen kacbadoo iyaga koonfuray ka xigta marka madiine la joogo waa kala wareegeen qaabkay marka u dariisheen waxay leeyihiin in loo jeesto baytulmaqdis muslimiintaas ku tukanaya masjidulqubaa agtooda qadciyay ka aheed markuu u sheegay saxaabigaasu khabarka hadduusan khabarkaasu cilmi u faa'iidaynayn oo cilmi uusan u faa'iidayn arrintii maqduuc aheed kama tageen oo ah in baytulmaqdis loo jeesto ee waxay uga tageen khabarul aaxaadkaasaa cilmi u faa'iideeyey sidaasay u yeeleen laakiin jawaabtoodu baa siid wey waxaa la leeyahay jumhuurta dhahayaan khabarul aaxaadku danni raajixuu faa'iideeyaa waxay iyaguna leeyihiin waa waajib khabarul aaxaadka in lagu dhaqmo bal ahlu sunnuhu waxay leeyihiin xataa caqiida waa loogu dhaqmay iska da acmaasha acmaasha oo kaleeto oo aan caqiidada ahayn in loogu dhaqma xataa mutakallimiintu ogolya qabrul aaxaad oy waajib tahay laakiin ahlu sunnuhu waxay dheeraad leeleeyihin waxay leeyihin kala qaad male acmaasha oo waxa weyn ictiqaadiga oo cilmiga iyo midda camaliga labadaba waa loogu dhaqmaa leeyihin kala qaadna male marka waxaa la leeyahay masaladan wax cusub ma adnaan keenin oo farqiga wuxuu u dhaxeeyaa in la yidhaahdo waa qadci iyo in la yidhahdo waa waajib in lagu camal falo waxa weye qadci ma ahan laakiin in lagu camal falaa waa waajib masaladaasuna soo socota waa waajib marka waxa la leeyahay masalada aad keenteen ma ahan wax xujaho cusub marka ahlucilmiga qaybtaasuna sidaasay qabaan qowl saddexaad waa kana marka masalada saddexdaas qowlaa ku jirteen waxamala wuxuu ku xambaaray daalika qowlkaas imaam axmed oo ah anna khabara alaaxaad yufiidu alcilma daalikada wuxuu u labanaa anna khabara alaaxaad yufiidu alcilma waxamala wuxuu ku xambaaray daalika qowlkaas minhum ay bacduhum waqad xamala wuxuu ku xambaaray daalika qowlkaas oo ah anna khabara alaaxaad yufiidu alcilma khabarulaaxaad inuu cilmi faa'iidaynayo minhum ay bacduhum faacilkii awa xamala ila daalika waa mafcuulu bihi minhum tawaa minhum waaba xarafasay u noqotaa ee min tabciidiya cinda bacdi nuxaad waaba isimba soo ma ogid bacdu nuxaadaa qabaan min tabciidiyaduna isimta marka ayadaasaa laga dhiga maantana faacil kale maba leba meesha ayadaa u taalla u faacila soo ma jeedis marka madhabkaasaa lagu fakaa waqad xamala wuxuu ku xambaaray daalika qowlkaas oo ah in cilmi uu faa'iideeyo khabarul aaxaad minhum ay bacduhum bacdu alculamaa culammada gobolkood calaa maa khabarkii naqalahu ay soo naqliyeen al a'immatu imaamyaalka a'immada almuttafaqu laysku waafaqsan yahay calaa cadaalatin cadaaladooda wa talaqat lumma ummadduna ay kula kulantay bilqabuuli aqbalid wadaalika kaasuna waa liquwati xooggiisa bidaalika arrinkaas uu ku xoogay bidaalihi bidaalika halkaan lagu ishaarin binaqli ala'immati wa talaqi alummati bilqabuul labadaasuu ku xoogaa bidaalika ay binaqli ala'imma imaamyaalka soo naqlintoodu ku xoogaabay iyo wa talaqi alummati bilqabuul iyo ummadoo qabuul kala hor tagtay ahlulcilmi qowl saddexaad weeye oo bacdu ahlilcilmi ay mareen wuxuu yahay qowlkaasu khabarul aaxaadka waa la kala qaadaa haddii qaraa'in uu wato qaraa'in hadduu wato cilmiyuu faa'iidaynaa qaraa'inta maxaa ka mid ah maalan wuxuu ku yaallaa xadiidkanu bukhaari iyo muslim koo kana mid ma ahan axaadiista bukhaari iyo muslim ku taalla ee bacdu a'imma ay naqdiyeen ilaa axaadiis waxaa jirta bukhaari iyo muslim ku taalla oo ahlucilmiga gabal naqdiyeen sida daaruqudniyoo kaleeto axaadiis badan oo ku yaalla saxiixaynka uu yidhi ma habboona inay ku yaalleen nadiahlcilm badanaana naqdiyey waa inuusan kaasna ka mid ahayn shardi saddexaad waa inaysan istacaarudin oo khabarkaasu khabar kaloo tacaarud uusan jirin khabarka saddexdaas shay laga helo cilmiyuu faa'iidaynaya saddexdaas shard khabarka laga helo waana saddexda uu nuqbada uu ku sheegaya waxaa xaafid ibn xajar soo ma jeedid khabarkan bukhaari iyo muslim maalan ku yaalla waa koo waa shardi kana mid ma ahan axaadiidta saxiixaynka ku taalla ee uu intiqaaday waaxid min ahlilcilm shardiga kaleetana waa maxe khabarkaas khabar kale oo xagga macnahaan ictiraada ma jiro moogta khabarka haddii khabar kale ictiraado waxaa meeshaas lamaba dhici karta in la qadciyo ilaa laba shayoo isdiidan inay labaduba nabi ka sugnaadeen ma dhici karto saddexdaas shardi qabarka laga heloo kale cilmiyuu faa'iidayna qalbiguna waa ku dega waxaa la mid ah oo kaleeto haddii lagu wariyo sanad oo ka mid ah asaaniiddii ay yidhaahdeen ahlucilmigu min asaxi asaaniid wey silsila dahabiya asaaniidda lagu magacaaboo kale marka maalan qabarkan waa mashhuur oo ugu yaraan meesha ugu yar saddex oo ruwaabaha wariyeen oo fiqaad waa mashhuur haddana waxaa ku jira asaaniiddiisii min asaxil asaaniid kuwa lagu magacaabo wax ka mida kuwaasoo kale qaraa'inay wataan marka qaraa'inu wataan marka cilmiyuu faa'iidaynay laakiin cilmiguu faa'iidayna cilmi daruuriya maaha waa cilmi nadariya sababtoo ah wax maxaa lagu gaaray in la ogaada sanadkaanu min asaxi asaaniid inuu yahay yaa ogaa kara qof ahlu nadar ah oo ahlulcilmiya oo asaaniidda aad u kala yaqaan ogaa kara juhdi badan kadibuu gaaraa marka waxaa la leeyahay cilmi waa faa'iidaynaa qabarkaasu laakiin wuxuu ku faa'iidaynaa cilmiga nadar iyo ijtihaaduu ku faa'iidaynaa cilmigiisu marka cilmi daruuriya maaha oo qof walbaa ku qasbayn ee waa cilmi nadari ah oo u baahan nadar iyo baxi u baahan qowlkaas waa qowlka xaafid ibn xajar uu doortay nuqbaha ku doortay waana culummo badan oo muxaqiqiina qowlka doorteen khabarul aaxaad in la kala qaado oo la yidhaahdo hadduu qaraa'in leeyahay wuxuu faa'iidaynaa cilmi cilmigaasuna waa cilmi nadari ah ee ma ahan cilmi daruuri ah ila cilmiga daruuri waxaan idha dad aan ahlu nadar haynaaba qadcina kanna dad ahlu nadaroo mutakhasisiin ah oo baxiga iyo fannigan ku takhasay ayaa garanaya marka cilmiyuu faa'idaynaya laakiin waa cilmi oo nadari ah shardina waxa waa inuu qaraa'in leeyahy marka kii aan qaraa'intaas lahaynna cilmi faa'iidayn maayee wuxuu faa'idaynaa danni raajix marka qowlka ugu raajixsan waa qowlkaa saddexaad waa qowlkaa saddexaad waqad xamala wuxuu ku xambaaray daalika arrinkaas oo ah qowlkaas imaam axmed oo riwaayadda hore oo ah inuu cilmi faa'iidaynaya khabarul aaxaadka minhum ay bacdu ahlicilmiga gobolkood calaa maa khabaray ku xambaareen naqalahu ay soo naqliyeen al a'immatu imaamyaal a'immada almuttafaqu laysku waafaqsan yahay calaa cadaalatin cadaaladooda wa talaqat lummatu ummaddiina ay kula kulantay bilqabuuli oo wax naqdiyen lama arko fiiri wax naqdiyen lama arko khabarkaas meeshaas waxaa ku baxay khabarkii la naqdiyey walow saxiixayn baa ku yaalleen waxaa ka mida qabarkii tacaarud mid kale ay istacaarudeen ila marba haddii tacaarud yimaado leeooda waa ruu wax dhigi kara lama arko labaad isdiideen muxuu marka u faa'iidaynaa kaasu cilmi waa liquwatihi xooggiisa qabarkaas bidaalika binaqli ala'immati wa taraqi alumma a'immada soo naqlintooda iyo ummadda aqbaliddeeda uu ku xoogaaday wadaalika misaalkaasu ka khabari saxaabi waa saxaabi qabarka uu sheegoo kale tusaale maxaa ka mid ah waxaala waxaa layidhi qadciga faa'iidayna isagoo aaxaada maxaa ka mid a oo cilmi faa'iidayna nabigoo jooga sala allahu calay wasalam saxaabi istaagay markaasuu yidhi walaalayaal waa kii nabigu noo sheegay oo saasna yidhi waad ogtihiin arrintaas saasaa la yeelay nabigina waa maqla nabigina ma hadlin waxaan leenahay cilmigii faa'iidayna sababta miyay dhici kartaa nabiga hadduu ku been abuuraa nabigu inuu aamuso ma dhici karto ma dhici karto qabarkiina waa qabarul aaxaad marka maxay tahay hadda fiiri inuu waaxid yahay naguma tusin cilmiga sababtoo ah ma qabno inay saxaabadu macsuumin yihiin nabiyaalmaha saxaabadu laakiin maxayn halkan ka qaadanay nabiga inta lagu been abuurto isagoo taagan inuu aamuso aa mustaxiila taasaan dhici karin tusaale kale nabigii bacdistayn rabta ha ahaato saxaaba meel fadhido saxaabadii oo dhoobanoo aad u fara badan uu saxaab istaagay markaasuu yidhi waad og tihiin hadda ka hor nabigu sidaas inuu yidhi waad ogeydeen ama way la joogteen waa kii saas yidhi arrintaas waa saasa saasaa la yeelwi hal saxaabi kama hadlin taasoo kale qariino weyn wey oo tusayda hal saxaabina ma inkirin waa qariino weyn oo na tusayda inuu arrintaasu sidaas ay tahay marka cilmiguu faaidayna laakiin cilmigu waa qariinu ku faaidey cilmigu marka qariinada na tusay waxay tahay saxaabadaasoo dhan iskuma waafaqeen inay ka aamusaan haddaysan sidaas la qiraynin marka waa noocaas ka qoobal saxaabi waa saas fain lam yakun qariinatun haddaan qariina sugnayn yakuntu waa taamu faacilkaas qariinatuna iska qaadaneen qariinada waxa weeyaan waa taniif macnawiye sidaas darteeda iyo layskaga bilowda ficil fain lam yakun qariinatun haddaan qariina sugnayn ee fain lam takun qariinatuna aad usii faseexnimo badneed fain lam takun qariinatun taniif laga dhigo laakiin taniif maradu macnawi yahay laazim maaha fain lam yakun qariinatun haddaan qariina sugnayn ow caaradahu fiirihi waa kana shardigii saddexaadna laba shardig hore usoo aragtay ow caaradahu ama uu ka hor yimaado khabarun khabar khabarkoo aakharu kale falaysa kadaalika sidaas maahano cilmi faa'iiday maa marka saddexdii shardi oo aan sheegayno nuqbahna xaafidku ku sheegay saddexdii halkaanu ku sheegay shardigii koowaad wuxuu ahaa maa naqalahu ala'immatu almuttafaqu calaa cadaalatihi shardigii labaad muxuu ahaa wa talaqat lummatu bilqabuuli shardigii saddex oo waxa halkaas maxaa ku baxaan nidhi wixii la naqdiyey walow saxiixayn baa ku yimaadeen shardigii saddexaad waa inaan khabarkan khabar kaloo macnahaan ka soo horjeeda uusan jirin waa kanaa oo haddii khabar kale caarido cilmi faa'iideyna saddexda shardiba saasuu kitaabka u dhiga fain lam yakun haddaysan sugnaan qariinatun qariino oon qariina la socon qof caadilaha qabarkan wariyey laakiin qaraa'in kaleo lagu xoojiya lama hayo koow ow amase caaradahu waxaaba caariday xadiidka way wariyeen aimo oo aad loogu kowda kalsoon yaha wariday ow caaradahu laakiin waxaa ka hor yimid khabarun aakharu khabar kale falaysa khabarkaasu kadaalika kalmadkuuri kii la soo sheegay la mid maaha oo cilmi nadari xataa faa'iidayna ee wuxuu faa'iidaynaa dan sababtoo ma dhici karta laba khabar oo iscaaridayda labaduba inay sidqi noqdaan ma dhici karto ishkaal weyn ibaana mar haddii ictiraad la arko masaladaas waa ka gudubna masale kaluu galay marka masaladaas waxay tahay khabarul aaxaad garanay wuxuu faa'iideeyo isaga khabar mutawaatir warkiisu waa horreeyey wuxuu faa'iidaynayaa cilmi qadci ah iyo camalfal waajib hadda waxaan gelaynaa khabarul aaxaad xuu tusaa xagga camalfalka xukunkiisa laga hadlaa laba masale marka looga hadlaa koow horta caqliyan maxaa lagu fahmi karaa khabarul aaxaad in lagu camal falo caqligu wuxuu ka fahmi karaa ma waajibnimuu fahmi karaa ma wuxuu fahmi karaa ibaaxo caqligu madiida kadibna sharciga looga hadla labadaas uga hadla fiiri marka caqliga la hormariyo wa ankara qowmun qowma inkireen waqad ankara qowmun waqad ankara qowmun qowma waxay inkireen jawaasa tacabudi in lagu cibaadaysto bannaanaanshadeeda bihi bilaaxaad caqlan min jihati alcaqli xagga caqliga ka inkireen waxay yidhahdaan caqligu ma aqbalayo khabarulaaxaad in lagu cibaadaysto ma aqbalayo waa lixtimaalihi aqbalidiisa iyo suurtagalnimadeeda uu aqbalayo an yakuuna kadiban aw khadaan inuu been yaho waaxidkaanu uuba been u qastay iyo inuusan u qastin ee ay ka qaldaantay labadaba waxaan isla ogolnay yidhahda inuu aqbali karo idan shay ishkaalba geli karo shaki geli karo ma dhici karto in la yidhahda ha lagu cibaadaysto saasay yidhaahdeen qoladaas qowlkaas bacdulmutakalimiina qaba waana qowl baadil ah waa qowl baatila qowlkaas bacdu mutakalimiina qaba maahan daciif ina leeya ee waa baatila la leeya bacdu mutakalimiina qabaan waqad ankara qowmun qowma inkireen jawaasa tacabudi in lagu cibaadaysto bannaanaanshadeeda bihi bikhabari ilaaxaad caqlan min jihati caqli xagga caqliga caqligu mash keenaayo ay yidhaahdeen wuxuusan u keenayn waa lixtimaalihi aqbalidiisa kadiban aw khadaan wuxuu aqbali karaa an yakuuna kadiban aw khadaan inuu kadib yahay oo raawiga wariyey uu beentaba u qastay iyo inuusan u qastina uu gafay manahaan yahan in lagu camal falo wax oo laga shakisanya sidaasay mareen qoladaas waa bacd almutakalimiin qowlkoodu waa baatil wa qaala abulkhadaab abulkhadaab wuxuu yidhi yaqtadiihi yaqtadii waa keenayaa caqligu yaqtadii huwa caqligu wuxuu keenayaa hu ayitacabuda bilmajaasi in lagu cibaadaystuu keenaya waana waajibu leey isagu taas uga duwan yahy wuxuu leeyahay caqligu wuxuu tusaa inay waajib tahay khabarul aaxaadka in lagu cibaadaysto caqliga taasna waa daciif qowlkaas caqliga waajib wax kama dhigo caqliga waa lagu garan karaa qof fiqa ah oo caadil ah warka uu kuu keenay in la aqbalo khabarku waa garan karaa laakiin inuu waajib yahay ma keeni karo caqligu ma keeni karo oo caqligu ma waajibi karo sidaas wey sida sawaabka wal akaruuna culummada badankoodu laa yamtanicu ma reebtoona wal akaruuna culummada badankoodu yaquuluuna waxay leeyihin khabarku waa maxduuf waalakaruun culummada badankoodu yaquuluuna waxay leeyihiin laa yamtanicu ma reebtoonaa macnaha laa yamtanicu ma reebtoonaa attacabudu bihi caql caqligu diidi maa in lagu cibaadaysto khabarul aaxaad mana waajibinay leey mana waajibinayo laakiin caqligu wuxuu u arkaa inay bannaan tahay saasuu arkaa waa qowlka saddexaad waana qowlka xaqa ah waa qowlka jamaahiiru ahlicilmi ay mareen caqligu maxaa yeelay ma diidayo qof fiqa ah khabarkiis in la aqbalo koo midda labaadna caqligu ma waajibinayo oo laasim ka dhigi mayo qowlkaas saddexaad intaasu xagga caqligay ahayd saddexdaas qowl waxa looga qabay xagga sharciga waa kana fa amaa samcan min jihati samcin xagga adilada samci waa adilada adilatlkitaab wasunna weye maxaa yeelay waxaa lagu soo naqliyaa samaac adilatlkitaab wasunna weye samciga waxa la leeyahy wa amaa samcan min jihati samcin xagga samciga fayajidu waxaa waajib ah attacabudu bikhabari alaaxaad fayajidu waa waajiba huwa ay attacabudu bihi in lagu cibaadaystaa waajib weeye cinda aljumhuur mucdamka culammada agtooda mucdamka culammada agtooda waa waajib waa waajib meeshkaa sharaxaan akhrinaynaa meeshaas waa daruuri wey se waqtigiina naga dhammaaday allahuma mustacaan waaya halkaasa iska joogo insha allah sharxan waa laazim in la akriyo allah subxana wa tacala sal allah ala nabi